bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo labaatanka bisha maaj sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta saraakiisha ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan ay soo bandhigeen gaari dhowaan ay gacanta ku dhigeen iyo sidoo kale darawalka xiinaya oo ay sheegeen inuu watay ilaa iyo saddex baskoolood gaarigana uu ahaa mid miidaamaysan ama laga buuxiyey walxaha qarxa ka oo ujeedkiisu ahaa in fal argagixisanimo lagu fuliyo sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo kula hadlayay warbaahinta mid ka mid a degeenada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud waxa uu sheegay in ay gaarigan gacanta soo galeen sidoo kalena xiriir ay la sameeyeen ganacsada ay tilmaameen in muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu ahaa mid fangareeya ama kaalmooyin ama taageera ururka al-shabaab ayna u sheegeen in gaarigiisu aysan uuna ku noqon doonin gacantiisa bal uu yahayse gaari lagu soo qabtay xilli uu u gargaarayay ama ay ku adeeganayeen ururka al-shabaab sida uu tilmaamay sarkaalkaasi oo maanta kula hadlayay warbaahinta mid ka mida deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud iyo baabuurkaasninkaan kulaas uu ka sawtay inta yidhi waa barbaroweyaha waana cabsanayo ninka maaragtay shacabku ku cararaya ma garat meel baabuurka waa kala waa hadalna waa dhammayna arrintiisa shacabna waa maal geli jirtaan haddaad adigu haddaa sheeganka shacabnimo shacabna waa maal geli jirta annagana waxaan idhi baabuurkan dee kulleyda baabuur adiga kuusoo socda ma ahan oo baabuurkan shacabaa wada jirayo ku shaqaysan jirayo waa ka wahaynaa baabuurkan baabuur aad gacanta kugu hayaan waxaa ma garat
dhanka kalena daahir cumar oo ah ganacsadaha milkiyadda gaariga leh ayaa beeniyey wararka sheegaya in gaarigiisa loogu adeegaya al-shabaab waxauna meesha ka saaray in wax xiriir a una la lahayn ururkaasi waxauna tilmaamay in gaarigiisa si qarsoodi ah loo kaxaysay sida hadalkoo u dhigay asigoona dhanka kala carabaabay in asiga marnaba uuna ka tirsaneen sidoo kalena uuna taageerin ururka al-shabaab ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee fadhigooda uu yahay ceelbuur ayaa kal hore gacanta ku dhigay gaarigan iyo darawalka xiinayay oo ay sheegeen inuu watay hub iyo sidoo kale gaariga oo asiguna siday sida hadalka ay u dhigeen walxaha qarxa ayadoo aana la ogeyn ujeedka ka dambeeya ama ujeeddada ama uguma dambayn xalka laga gaari doono gaarigan iyo ganacsadaha leh oo haatan sheegayo in wax xiriir aanu la lahayn ururka al-shabaab wararka ka imaanaya deegaanka deefow iyo kabxalley ayaa waxa ay sheegayaan in xiise dagaal haatan ay ka taagan tahay iyadoona wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka imaanaya ay carabaabayaan in dagaal uu ka dhacay maanta halkaasi u dhexeeya maleeshiya beeleed muddooyinkii lasoo dhaafay ku dagaalamayay qeybo ka mida deegaanada kabxalley iyo sidoo kale deefow oo gebi ahaanba dhaca gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanadan ayaa la tilmaamay sidoo kale inay u dhow yihiin magaalada xarunta u ah gobolka hiiraan ee beledweyne wararkii ugu dambeeyay ee laga helaya halkaasi waxa ay sheegayaan in dagaaladu ay yihiin kuwa u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ee muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ku dagaalamayay mana jirta cid xaqiijin karta khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay kabxalle iyo deefow guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cali ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya looga baahan yahay in si degda ay soo kala dhex gasho dagaal beeleedyadan kusoo laalaabtay qaybo ka mida deegaanadaasi waagii deefun iyo kabxandey iyo meelahaas uu dagaal ka bilaabay marka annaga mar walbaba waxaan taagannahay mas-uuliyaddeena waxay tahay mar walba wax dhacaan inaan daaqu jeedino daaquna wax kale ma aha waa in dagaalka la joojiyo oo labada meesha ku dagaalamisa beelood waa dad walaala ay wada hadlaan colaadana ku bedelaan nabad ay ku bedelaan daaqka ugu horeeyo kadibna wixii kaloo ka dambeyn insha allah haddii ilaah yidhaahdo waa mas-uuliyad saaran dowladda dhexe waa mas-uuliyad saaran maamulka heer gobol iyo heer degmo waa mas-uuliyad saaran bulshada ku dhaqan gobolkiinan gaaraan magaalada madaxweyne beledweyne kala hadalkeeda iyo wax ka qayb qaadashadeedana waa intaasoo soo tagta oo markaa go-aanka soo baxa mar hadduu meesha fadhiyo macnihi dagaalka waa socdaa waa fahmi kartaa deegaanadan dagaalada ay kasoo cusboonaadeen muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacaya dagaal beeleed u dhexeeya labada beel ee halkaasi haatan ku dagaalamaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa u muuqanaysa mid ka gaabisay dadaaladii kaga aadanaa ka hortegista iyo xal uhelidda dagaaladan kusoo laalaabanaya deegaanka deefow iyo kabxanley oo u dhexeeya dad ka soo wada jeeda deegaanadaas oo muddooyinkii lasoo dhaafayna halkaasi ku dagaalamayay waxaana dagaaladu ay galafteen nolosha dad aan waxba galabsan oo ku dhaqan deegaanada lagu dagaalamaya halka kuwo kalena ay ku hanti waayeen si- intii ay soconayeen dirirta labada maleeshiya u dhexaysa ee inta badan ka dhacaysa deegaanka deefow halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxgarad ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka qayb qaadato sidii looga qaadi lahaa xayiraadda goobaha ka tirsan deegaanada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ay qaybta ka yihiin deegaanada xudur iyo goobo kaloo dhowr oo u go'doonsan weli ururka al-shabaab nabadoon ka tirsan nabadoonnada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo magaciisa lagu magacaabo malaaq ibraahim oo maanta la hadlayay warbaahinta gudaha magaalada baydhabo ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya ka qayb qaadashada xal uhelista iyo sidii looga dulqaadi lahaa xanibaadda saaran qaybo ka mida deegaanadaasi oo ay qayb ka tahay ururka al-shabaab tan iyo markii laga saaray deegaano dhowra oo ay xanibaad kusoo rogtay waxa uuna dowladda federaalk ugu baaqay in si deg dega arrintaasi loo meelmariyo malaaq ibraahim ayaa ku eedeeyay ciidamada amisom inay ayagu qayb ka yihiin go'doonta- go'doon inay ku jiraan weli deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ama deegaano hore u la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom asigoona eed dusha kaga tuuray ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo uu sheegay inay ka gaabiyeen dadaaladii kaga aadanaa sidii xanibaadda looga qaadi lahaa deegaanadaasi kufalaya weliyo gaban dowladda dhamaanto ciidanka dowladda dhamaan ama haada ahaan amazon oo meel lagu rogo markuu ardayla leelka alasoolkalabda ugu kaay marka dhibaatooyinkaas kudarankuraa ka oon waay marka dowladda ma oonhayday dowladaha waybaileedaylay walma ku hagran laakiin awoodisa lawaada korna dhaqaalabatahayadaqaas diyaaragasaan dadweynaha arag markaas loo diibta umada adiyaabasareeda lamasii jibheelaa baaburka onaynsaan laakiin ma awoodin ay leeyihiin ka dhaqanka dhowr jeera ku taladaan dadweynaha gobolka arantiyaada ku wada hadalnay lankii sadiidan gobolna doorada iyo ku wada hadalnay hadda weeladaas helijeela helijeela helijeelaya degan sadiidan gobol lay abuurday annagu waa wanaagsha falow malla dabatidiyayoleyla ilaahayana aqbalshalla mida mooja unsulmaano iyo randoomiyaana dadkiyo gorodaano iska duumaano insha allahu tacaala cadaawada xaayata daraasha dadiisho gaboonka maaga ugu dambayn caa'ilada askari ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo dhowaan la sheegay inuu isku dilay xerada lagu magacaabo villa baydhaba ayaa waxa ay sheegeen in dilkiisa uu ahaa mid ay ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoona ugu baaqay maxkamadaha ka jira dalka in si deg dega cadaaladda loo horkeeno raggii ka dambeeyey falka lagula kacay askarigan ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya mid ka mida dadka ehelada la ahaa askarigan ay ciidamada si- ama saraakiil ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya la sheegay inay ku dileen gudaha taliskaasi villa baydhabo ayaa waxa uu maanta la hadlay qaar ka mida warbaahinta asigoona ka warbixiyey eed ay u jeedinayaan qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qadar oo ah nin la dhashay ama adeer u ah askarigii hore isugu dilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya taliska villa baydhabo ayaa waxa uu sheegay in dilka laga dambeeyey ayna ka codsanayaan hay-adaha garsoorka ee dowladda soomaaliya in si deg dega cadaaladda loo horkeenay ciddii ka dambaysay waxaan ka cabanayaa in caa'iladayda ah oo layidhahdo cabdi axmed cubal xiraare oo loo yaqaano cali gamuute waxaan allah u naxariisto oo dil foolxun iyo khaarajin loogu geystay magaalada muqdisho khaasatan sila baydabo kana tirsana wadanka ayaan ka cabanaynaa barnaamijkaas inaan waxa muqdisho soomaaliyeed khaafka doo muqdisho ku dhaqan iyo mas-uuliyadda muqdisho joogtaba ninkaasi muqdisho waa diray la khaarajiyey ka dhacdana laga dhigay inuu isdeeyay arrintaas walaba waxaa loo xaqiijiyey mas-uuliyinta bulshashurka dad ka mid ah oo ay ku-aan caa'ila ah barnaamijka lawaqtiga ku bixiyey kaana kuwii tegay meesha ninkaas lagu khaarajiyey ayaa loo xaqiijiyaan marka in arrintaasi oo si fiican loo xakameeyo si fiican la fududaysan ugu hore waxaan ku leenahay mas-uuliyiinta dowladda inaysan hawshaas fududaysan ay si toos ugu soo dhexgalaan barnaamijkaas waqti ay ku bixiyaan ninkaas dadka lagu tuhumayo cadaaladda inaa hal hor keeno waa cadaaladda lagu kala baxo aada iyo aad baa rajadaas u qabnaadaanahay caailada ninka dhintay oo la yihahdo cali axmed madaxaare saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya waxay horey u sheegeen in askarigaasi oo isku deldelay gudaha xaruntaasi ka gadaal markii dembi uu galay loo ciqaabay lana dhigay xabsiga dabadeedna si iskiisa uu asigu isugu deldelay sida ay sheegeen balse haatan caailada caa'ilada askarigan ayaa waxa ay sheegayaan in diilkiisa uu ahaa mid ay ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida hadalka uu u dhigay qadar cumar oo ahaa ama qadar aadan oo ahaa mid ka mid a ehelada askarigaasi maamulka gobolka shabeellaha dhexena waxaa ugu baaqay haba- wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka qayb qaadato sidii lagaga hortegi lahaa fatahaad u sameeya webiga shabeelle kaa oo haatan la sheegay in cabsi xooggan laga qabo waxaana haatan maamulka ay bilaabeen sidii ay kaga sii hortegi lahaayeen ayagoona u diyaariyey baldoosyo dhowr ah kuwaasoo ka qayb qaadanaya sidii caratuur loo dhigi lahaa goobaha laga baqdin qaba in fatahaadda uu ka geysto webiga shabeelle gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya cali guudlaabe waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan loogana maarmi sidoo kale wasaaradda beeraha inay gacan ka siiso maamulka sidii lagaga hortegi lahaa wax walba oo saameyn ku yeesho nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe oo ay ugu horreyso fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle taa oo saameyn karta sida uu sheegay nolosha dadka waxayna tilmaamay haatan in maamulka uu arrintaasi kasii baaraan degay sidii uu kaga hortegi lahaa asigoona u diyaariyey katarbiilo dhowr ah oo ka qayb qaadanaya caratuur laga samaynayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe walow ay ugu horreeyaan degmooyinka mahadaay balcad iyo degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo jimcaha waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh